siradii hadal aan sariix ahayn iyadu ku ansixi maysa weliye falaa yasixu ansixi maayo nikaaxii ilaa biiijaabin iijaab mooyaane iijaabkaasoo munajasin la gooyey wuxuu kuu sheegay halkankan siiqadu siiqa sariixaa la rabaa waana waxayna sharlinaysaa siiqadaa sariixada iijaab iyo qabuul iijaab oo sideeda cuquudda iyo heshiisyadu labada daraf ama guur ha ahaado ama iib ha ahaado ama iijaar ha ahaado ama wax kastoo la kala waxaysanayo oo dadku ay ku heshiinayaanoo caqdi ah iijaab iyo qabuul buu baahan yahay iijaabku waa daraf wax soo jeedinaya qabuulkuna waa mid aqbalaya oo qof baa daraf baa wax soo jeedinaya iijaab baa la yidhahdaa zawaj waan kuu guuriyey iijaab baa la odhanaya qabiltu haada azawaaj ama haada nikaax baan aqbalay maxaa la yidhahdaa qabuul baa la yidhahdaa waxbase shardi maaha sida raajixa ah in maxaan ku dhahdaa ay siqadaa sariix noqoto halka wuxuu leeyahay sariixun bay ku ansaxaysa oo kinaayada muxuu uga jeedaa kinaayadu hadduu yidhaahdo oo adigoor shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay leeyihiin guurka marka laga hadlayo waa in loo isticmaalaa lafdu nikaax ama lafdu zawaaj zawajtuka waan kuu guuriyey ankaxtuka waan kuu guuriyey laakiin eray kale ha aadin bay ku leeyihin laakiin sida raajix waxaa weeye inay hadalkii kalena ay ku ansaxayso oo meesha taraadi un baa la rabaa labadan qof haddaba ku cad in ay waxaysa siiyeen oo midna gabadhiisii baxshay midna uu aqbalay in labadaa un mafhuumkaa la qaato maqaasidu maaha erayada ee maqaasidu shareeca macaanida loo jeeda alfaadii erayada murtidu maaha murtidu waa maqsaha loo jeedo oo maalan axlaltuka bintii waa kiraaya sariix maaha axlaltuka waan kuu xalaalaya bintii gabadhaydi mallaktuka mallaktukaha waan ku milki siiyey eryada noocaasoo kale ah ma oggola markaa shaaficiyadu in la yidhaahdo waxa weeyaan waa waa waa waa nikaax ku ansixma ay leeyihiinoo dee sariix maaha laakiin waxa weeye waa sidaas raajixa waa inay bannaan tahay waayo fii saxiix bukhaariba waxaa ku sugan xadiidka rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii ku yidhi haweenaydii soo hibaysay ee uu yidhi rasuulku ka aamusay ii guuri buy rasuulka ilaahow rasuulku wuxuu yidhi mallaktukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugu milki siiyey waxaad haysato qur'aana dee rasuulku zawajtuka ma odhan yani waan kuu guuriyeyo ankaxtuka iyo meeshan asalka waxaa daliilka sharciga ee axkaamta laga qaadanaya waa axaadiida rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waayo wa huwa markaa iijaabka munajiska ah iijaab go'an oo hadal aan markaa dee tacliiq iyo waxaas ku jirin wey waa inuu go'an yahay hadalku sidiisaba waayo markaa iijaabkii buu sheegayaado wa huwa iijaabkii zawajtuka weeye waa kuu guuriyey oo ankaxtuka waan kuu guuriyey faqad wa qabuulin iyo aqbalitaanoo caalafawr deg deg ah wa huwa isaguna tasawajtu waan guursaday aw nakaxtu waan guursaday aw qabiltu nikaaxaa nikaaxeedii baan aqbalay aw qabiltu taswiijaha baan aqbalay marka ee falow iktasara hadduu ku gaabsada ninkii calaa qabiltu lam yancaqid guntay maayo walow qaala zawwijnii ii guuri oo fa qaala yaa zawajtuka waan kuu guuriyey saxa waa ansaxaya ahaani ka labaad ashuhuudu markhaatiyadii weeye falaa yasixu ansixi maayo ilaa bixadrati shaahidayni dakarayni ilaa bixadrati ay bixuduuri imaatin mooyaane wax kalan ku ansixi maayo shaahidayn laba markhaati ay yimaadaan kuwaasoo dakarayni laboodiyo laba nin ah kuwaasoo xorrayni laba xor ah kuwaasoo sabiicayni laba wax maqlaya ah kuwaasoo basiirayn laba wax arkaya ah kuwaasoo caarifayni laba garanaya ah bilisaani almutacaaqidayn labadan qof ee heshiiska dhiganaya luqadooda kuwaasoo muslimayn laba muslima kuwaasoo cadlay laba caadila walow mastuuray ilcadaalati walow kaana haba ahaadee labadaasi mastuuray ilcadaala cadaaladooda kuway qarsoon tahay oo qofkaasi mastuurulcadaala marka la waxaa weeyaan man curifa bilcadaalati daahiran laa baatinan waa qofka cadaaladiisa daahir ahaan loo garanayo laakiin baatin ahaan aan loo ogeyn taas baa la idhahda waxaa meeshan ka cadiyana shuhuuddu inay tahay shay laazim ah oo rasuulku salawaatu ullahi wasalamu aley xadidku wuxuu leeyahay laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin guur ma jiro in weli la hela mooyaane laba markhaati oo cadila tirmidi ba xadikaas kusugan waana fii saxiix tirmidi buu sheekh albaani ku keenay wuxuu leeyahay tirmidi xadiidka markuu keenay waalcamalu calaa haada cinda ahli ilcilmi min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيه wasalam waman bacdahum min aلtaabiciina wagayrihim yani camalka shayga lagu camal falo oo markhaati shuhuudoo laba marag ah waxaa weeye cinda ahlicilmi oo asxaabtii nebiga iyo intii ka dambayso taabiciintii qayrkoodba caynkaasay idhahdeen waxay idhahdeen laa nikaaxa ilaa bishuhuudin guur ma jiro markhaati ha oo la hela mooyaane walam yakhtalifu fii daalika cindanaa man madaa minhum ilaa qawman min almuta'akhiriina min alcilm raggii horee tegey buu yidhi layskuma khilaafin arrintaa guur inaanu jirin markhaati ha la hela mooyaane laakiin qola muta'akhiruuna dembeeyey ayaa waxoogaa hadal laga sheegay marka waa in la helaa ee laba markhaati waa laba rag ah oo dumar markhaati kama geliyaan halka kale oo waxaa abu xaniifa laga soo guuriyey inuu yidhi way bannaan tahay in maxaanku dhahdaa qof dumari maxaanku dhahdaa nin iyo laba dumari inay markhaati ka noqdaan marka naagti la meherinayo laakiin qowlkaas waa daciif oo labadaa qof waa inay yihiin laba ay yihiin zuhri oo kale wuxuu leeyahay madat isunnatu can rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam an laa tajuuza shahaadatu nnisaa'i fi lxuduudi walaa fi lnikaaxi walaa fi alaaqi sunnihii iyo hadigii rasuulku wuxuu ku tegey inaan dumarka markhaati laga oggolayn wixii xuduud ah marka xad la ofinayo qof baa zinaystay xad baa laga ofinaya markhaati dumar ma gelayaan qof baa waxaday ilaa akhiri guurka nikaaxa wax la meherinayo haween lagama oggolaa furiin naag baa nin furay dumar buu yeedhay dumarow dhegaysta naagtaan furaya waxba lagaa smici maayo baabkaa ma galaan dumarku markhaatiyada xagga ah waaye marka waxaa kaloo ka mida inay yihiin laba xor ay yihiin addooma lagama ogola inay wax maqlayaan dhowoola wax lagama ogola inay wax arkayaan indhahoola muxuuba dee sheegi marka waa inu wax arkayaan waa inay luqada lagu wada hadlayo haddii talyaani meeshan af talyaani lagu wada hadlayo marka wax laysu meherinayo asaanu qofkii luqadiiba garanaynin maxaad markhaati furi garama maysa wax lagu hadlayeen waa in luqadii yaqaanaa laba muslim wayna yihiin cadlayni wayna yihiin ila aakhiri aلثالث ka saddexaad alweliyu weligii weeyaan rukniga saddexaad falaa yasixu ansixi maayo nikaaxi ilaa biwaliyin dakarin weli laba mooyaane wax kale la aqbali maayo kaasoo mukallafin mukallafa baalig caaqila kaasoo xorin xora kaasoo muslimin muslima cadlin caadila taamin nadari nadarkiisa fiiradiisu ay dhammaystiran tahay falaa wilaayata wilaaya kuma sugnaanin limra'atin haweenay iyo wa sabiyin ilma yar iyo wamajnuunin qof waalan iyo wa raqiiqin addoon iyo wa kaafirin gaal iyo wa faasiqin mid faasiq oo daacadii ka baxay wa safiihin mid safiiha wa mukhtalin nadari araggiisu miduu dhiman yahay oo daymada xagga fahamka uu dhiman yahay oo biharamin gabow oo maaragtay aragtiisu ay ku dhimantay iyo wa khabarin doqonniino oo maaragtay xagga caqliga ayuu ka nacasaysan yahay walaa yaduru dhibi maayo alcama indhoole weligii buu ka hadlayaadoo dee waxa weeyaan guur ma jiro haddaan weli lahayn laa nikaaxa ilaa biweliyin weli mooyaane nikaax ansixma maayo waa in weli la helaa weliga shuruuddiisi buu taxayaadoo horta waa inuu lab yahado qof dumar ah dee weli ma noqon karto haweenay walaayadeedu ansixi mayso waaya waxaa kaloo la rabaa inuu yahay mukallaf inuu yahay waa baaliq caaqil qof baaliq oo caaqila rufica alqalam can alaain waa ka xadiidku ah marka qofku inuu baaliq iyo caaqil yahay xor waa inuu yaho addoon weli wilaaye kuma leh qof xor ah muslimin muslim waa inuu yahay addoonku marna wilaaye qaadi maayo muslimin muslim waa qof kaafir iyo qof muslimada haddii gabadha abeed gaal yahay waxba laga waraysan maayo odaygaa gaalkaas waa mid iska shuuciya leino gaalnimadu waxaad moodaa in markaa midab iyo malaa loo arkee odaygii soomaaliga ee gabadha dhalay waaba shuuci waa mulxidba ya ama dee waa kuwa madiinta ka bax murtadiinta lagu yidhaahdo ee yidhaha maaragtay u kiristaamoy waa kaawka kristaanlay ma jira waa murtid baa loo yaqaanaa shareecadeed waa ridoobay wixii noocaasa cidila hadli mayso gabadhii waa laga wareejinaya isaga xilkiisiioo waxa weeyaan wilaayadii way guuraysaa oo abcadkii qofkii markaa ka durugsanaa ee qaraabadeeda ahaa baa hawsha lagu wareejinaya haddii kaale waayna sultaankii baa imanaya halkan uu yidhi waa cadlina oo wuxuu ka ixtiraasayaa faasiqii jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inaan la shardinaynin cadaaladda marka xagga wilaayadda laga hadlayo midda kale innagu waxaa laga yaabaa dee taariku salaadka shaaficiyadu waxay leeyihin mar faasiq yahay oo dee calaa qowlka a'immada oo shaaficiyadu ay arkayaan taariku salaadku aanu gaal ahayn waxaa weeye waxa meheri maayo ku leeyihin calaa madhab waa faasiq innaguna waxaan leenahay waaba kaafirba markaas ku soo dhacnay adugu faasiq baa tidhi oo meherin maayo innana waxaan leenahay waaba diintu waa kabax maru taariku salaad yahay bannaanka joogaa waxba shaqa kuma leh markaa isdiidi mayno laakiin faasiqii kale ee aan maxaanku dhahdaa fisqigiis laysla ogol yahay isaga hadal baa ku jiro waxay leeyihiin yani ninkii maalan waa nin ama khamriguu cabbaa ama dee wuxuun dee fisqiga macaasiba ku dhacaa
jumhuurtu waxay leeyihin waa meherinaya waayo dee maslaxadda gabadha nin kastoo xumiba gabadhiisa meel fiican waa la rabaa oo wux mar haddii xag dumar iyo caariya ku saabsan yihiin ka u kharaabsan dadka ma raba maxaan ku leh gabadhiisina meel xun ay marto marka taladii xagga cadaalad laga eegi maayo kale waxaa laga eegayaa maxaan ku leh cadaaladdan tan ra'yigeed waa ra'yigiisa waa dhiiban karaadoo meel fiican buu la doonayaa sida maaragtay bani aadamka lagu yaqaana dabci caadiga marka waxa weeyaan qowlkaa jumhuurta mudana xog badanta taa min nadar waa inuu yaado macnaha daymadiisa iyo fakarkiisa iyo wax kala garashada uu qofkan maaragtay xulanaya iyo waa ina daymadii saxan tahay oo markaa wuxuu ka ixtiraazay ixtiraasaadkiiba kuu sheegoo haweenay wey noqon mayso ilmi yara weli maa kii waa la addoonkii kaafirkii faasiqii safiigii waa isla wax mukhtalla nadar yacani waa nin maaragtay dee xagga maaragtay fahmada baanu markaa yaa dhiman oo ama waa qof dee gaboobay oo nin gaboobday hadda wax saas aana kala fahmaynin yaa munaasiba yaa munaasib ahayn khabarka waxaa la yidhaha siisaba waa shibu junuunoo waa fasaadu lcaqli qofka caqligiisa waxoogaa kaga jiraan waxaa duquninaha ku jirta waalina maaha qaar baa jira mana waalla waxna waa ka soo si dadka caadigaana maaha khabal baa lay akhbar ya kuwa noocaasa taa loo dhigo iska xarra waa dhar waa gashan yahay laakiin waxaad moodaa xagga caqliga sidii la rabay maaha hadduuse indhalaa yahay indhala'aantu dhib ma leh indhala'aantu dhib ma leh oo dee qofkii haddii layahay ninkaasba gabadhii soo doonay waayo dee ninkii uu waraysanayaa oo waxba ogaanayaa marka dee xogta u helo qofkaas munaasib wey waa guurinaya ama waa diidaya intaan ku joojina billahi tawfiq subxaanaka رحمه الله تعالى ويلي الكافر موليته الكافرة آه، شردي أما ركني صدحات إن كجري أو كهذي نكاحا ولقاها ويلي الكافر قال كي ayaa weli u noqda mawliyatahu yani mawliyadiisii qoftii uu mas-uulka ka ahaa ee alkaafirata gaaladda ahayd oo qofka gaalkiina qoftii gaalka gaaladda ahayd ee uu mas-uulka ka ahaa yani weli ayuu u noqdaa oo arrinteeda ayuu maamulaa walaa yeliiha kaafiraddaa weli uma noqdo almuslimu qofkii muslimka ahaa ila asayidu sayidkii mooyaane fii amatihi ay fii shaani amatihi addoonteeda addoontiisa arrinkeeda mooyaane iyo wasulaanu sultaankii mooyaane fii nisaa'i ahli dimma dumarkii ahlu dimmaha yacni arrinkooda mooyaane fa yusawijuhaa ammadii iyo addoontii wuu guuriyaa asayidu ninkii sayidka ahaa ayaa guuriya walow faasiqan walow kaana haba ahaado faasiqan mid faasiqa ha ahaadee yacni wilaayadii weli ka hadlayaadoo yacni qofkii ninkii gaalka ahaa dee addoon qoftiisii gaaladda ahayd weli ayuu ka noqdaa laakiin qofkii muslimka ahaa haweeney kaafirad ah weli uma noqdo marka waxbuu ka soo reebay oo wuxuu leeyahay addoontii gaaladda ahayd mooyaane oo marka iyada sayidkeedii ayaa weli u ah oo bixinaya sidoo kale waxaa kaloo laga soo reebaya ninkii suldaanka ahaa suldaanka waxaa looga jeedaa waa ninkii madaxweynaha ahaa ummadda madaxda u ahaa oo dumarkii ahlu dimmaha ahaa ee gaaladii jizyada laga qaadayey kuwa isaga ayaa weli u ah waa marka aan dee weli qariiba weligii baa weli khaas iyo weli caama ayaa kale jira marka weligii khaaska ahaa ee qariibka ahaa ee gaalka ay u dhowaa aanu jirin waxaa weeyaan ninkii muslimka ahaa ee ummadda madaxda u ahaa ayaa xilkii guurinta hablaha maaragtay nasraaniyaadka ah ama yahuudiyaadka ah ee islaamka ku hoos nool isaga ayaa mas-uul ka noqonaya oo markaa ninkii sayidka ahaana ee addoonta lahaa gaaladda ah waxaa weeye isaga ayaa guurinaya ninkaasi faasiqba ha ahaadee fain kaanat limra'atin zawajahaa man yusawiju sayida fain kaanat hadday tahay addoontaasi limra'atin haweeney hadday u sugan tahay addoonta gaaladdii haddii haweeney u sugan tahay zawajhaa addoontaa wuu guuriyaa man axad baa guuriya yusawiju guuriya asayidata sayidadda addoontaa leh ninka guurinaya oo awliyadeedii ah ayaa guurinaya biidni sayidati sayidadda addoontale idankeeda ay ku guurinayaan haddii maalan qoftan gaaladda ah ay haweeney muslimada ay ay leedahay waa addoon kaafirad ah waxaana milkiday haweeney muslimad ah haweenayduna waynu ognahay qofka dumarihii yacni wilaayad male oo weli ma noqon karto qof weli kama noqon karto yaa markaa guurinaya wuxuu leeyahay waxaa guurinaya qoftan dumarka ah ee muslimadda ee sayidadda ah ciddii iyada meherinaysay ee mas-uulka ka ahayd ee weliga u ahayd baa addoonteedana mas-uul ka ah marka iyadun baa markaa idan la weydiisanayaoo dee ila iyada addoontan leh idankeeda iyada laga qaadaya fain kaanat asayidatu hayra rashiida fain kaanat hadday tahay asayidatu sayidadda qofkan dumarka ah ee madaxda ah ee addoonta leh hadday tahay hayra rashiidatin yacni mid hanuunsan kayrkeed hadday tahay waaba yar tahay ama se waa waalan tahay ama waa safiih waa la sharay zawajahaa yacni waxaa guurinaya addoontii abu sayidati sayidadda aabbaheed aw amase jadduhaa awowgeed baa guurinaya oo waa ti uu yidhi dee idankaa la weydiinayaayoo qoftan dumarka ee addoonta ah sayidaddii lahayd ciddii weliga u ahayd markay idanka sayidadda weydiiso ayaa addoontaa gaaladda la meherinaya la guurinaya haddayba sayidaddii idanka laga qaadayay ee addoonta lahayd ayna rashiido ahayn way yar tahayba way waalan tahay marka waxay noqonaysaa aabba unbay ku soo ururaysaa iyo iyo maxaanku dhi awow ayaa guurinaya oo isagaa xilkii qaadaya booskii tan aan rashiidada ahayn ee addoonta leh booskeedii booskay ugu jireen bay hadda addoontan ugu jirayaan wa ama alxuratu fayusawijuhaa casabaatuhaa wa ama alxuratu qoftii xorta ahayd fayusawijuhaa yacni waxaa guuriya casabaatuhaa dadkii casabadeeda ahayd ayaa guuriya qofku hadduu xor yahay yaa yaa xilkeeda qaadaya oo dadkii weliga u anqonaya maxay kale yihiin yaa loo see loo kala hormaraya uu ka hadlayaadoo yacni dadkii casabeeda ama nasabka casaba ku ah haddii la waayana sida dhaxalka oo kale ay ku soconaysaadoo ciddii casabatul walaa xagga walaha dadka casaba ku ah oo xorayntii iyo wax noocaasa ku yimi kuwaas ayaa iyana markaa imanaya casabadu inay markaa u xaq leedahayna arrintaas waa qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan oo alxaafid ibnu xajar fatxubaariga wuxuu ka soo gurinaya ibnubataal iyo ragle inay yidhaahdeen ikhtalafuu fi lwaliy faqaala jumhuuru ومنهم مالك والثوري والليث والشافعي وغيرهم أو الأولياء في النكاح هم العصبة رجع أيمد أو مالك الثوري الليث الشافعي وحيدين أولياء ضدك قف قف تنضمر مسؤولك كأهي جورين تحجيدا وضدك عصبة ديدا عصبة وضدك أيكو أبتسنيس أي مركع عصبة ليدا هذا وأي مركع عويا أو dee carruurtay dhashana waa soo gelayaan casabada waxay dhashana waa soo gelayaan waxay iyadu ku atirsanaysa ee aabba iyo xaggii ka yimi ama awow ama walaalo ama adeero kuwaas baa casaba la yidhahdaa oo tacriifka casabada horeyn usoo sheegay dhaxalka markaynu maraynay wa awlaahum alabu wa awlaahum ka ugu mudan casabadana alabu aabbihi weeye oo aabba ayaa u leh qoftan gabadha cidda bixinaysaa waa aabbaheed uma aljaddu awowgii baa ku xiga uma alakhu walaalkii ayaa ku xiga oo walaalka loo jeedaa waa shaqiiqii ay isku aabbiyi hooye ahaayeen ama waxa weeyaan kay isku aabba ahaayeen laakiin aabbi walaalkii xagga hooyadu isagu meesha waa ka baxaya walaalnimo marka laga hadlayo isagu halkan soo geli maayo marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdo wilaayada nikaaxa soo geli maayo sababtoo ah casaba isagu ma aha casabada isagu ma aha uma dabeetana ibnuhu yacni wiilkiisii oo dee waxa weeyaan ibnulakh ayaa loo jeedaa ibn akh ayaa loo jeeda yaa soo gelaya oo akha qudhiisu wuu sheegi doonaa haddii isku darajo ay noqdaan haddii xagga darajada ay ku kala xoog badan yihiin oo midna waa walaalkii shaqiiq ahaa oo qofkan gabadhan ee la raba in la bixiyo bay isku aabbiyi hooye yihiin midna waxa weeyaan waa isku aabbe waxaa bixinaya kay isku aabbiyi hooye yihiin kaas baa horreeya shaqiiqa la yidhaahdo shaaficiyadu marka halkan aabbahay ka bilaabaan waxay meesha ka saarayaan oo aan imanaynin haddiiba qofkan dumarihi ay carruur leedahay oo islaan calma laho markaa lasoo doonay ay tahay wiilkeedii ma bixinaya mise bixin maayo iyagu markaa shaaficiyadu waxay leeyihiin wiilku wax wilaayo ah kuma le hooyadii waxayna ku cilaynayaan waxba kama dhexeeyaan nasab iyo abtirsiima kama dhexayso oo macnaha dee xagga maaragtay midba aabba uu ku abtirsanaya islaantana qofka dumarana waxaa dhalay aabbay leedahay wiilkuna aabba ayuu leeyahay mar haddii xaggaa aanay isku shaqo ku lahayn waxa weeye hooyanimadaas uun dee mooyaane wilaayo markaa shaqo kumale bay leeyihin laakiin sida saxiixa qowlka jumhuur ulfuqaha ay qabaan waxa weeye wiilku ama jihatulbunuwa inay ka horrayso jihatulubuwa oo haddii haweenaydii islaantii carmalka ahayd wiilkeedii halkanuu joogo qaangaadhka ahaa iyo aabbaheed jumhuurtu waxay u badinaya ay badinayaan oy leeyihiin se loo badan yahay wiilkaa la hormarinaya oo wiilkaa bixinaya shaaficiyadu iyo aabbahay leeyihiin marka waxaa u dayla xadiidka umu salama oo markii ay cadadbaxday oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh soo doonay waxay tihi laysa axadun min awliyaa'i shaahidun cid xigtadayda ah oo dadkii mas-uulkayga ahaa ma joogaan markaasaa rasuulku wuxuu yihi laysa axadun min awliyaa'ika shaahidun walaa ghaa'ibun yakrahu daalika yacnii awliyadaada kuwa jooga iyo kuwa maqantoona cid arrintaa diidaysaa ma jiro markaasay waxay tidhi wiilkeedii qum yaa cumar fazawijii rasuula allahi sala allahu alay wasalam yacni markaa guuri oo yani rasuulka ii guuri fazawajahu wiilkii baa arrintii maamulay wiilkeedii xadiidka imaam النasai ayaa wariyey xaakim waana xadiid صaxiixa irwaa اlkhayr ayuu sheekh albani ku keenay mujalladka lixaad safxada laba boqol iyo labaatan raqamka xadiidka ayuu hoos imanaya kun sideed boqol iyo sagaal iyo toban marka xadiidkaas ayaa u daliila in ilmuhu ama qofkan hooyadu qofkay dhashay ee qaangaarhkaahi inuu bixin karo oo jihatulbunuwa ay ka horaynayso jihatulubuwa waayo uma ibnuhu buu yidhi oo waa ibnuakh walaalka qof gabadha tan la bixinayo wiilkeedii walaalkeed wiilku dhalay ayaa ku soo xigaya oo wiilkay eeddada u ahayd baa bixinaya waaye oo ibnuakha shaqiiq iyo ibnuakh liab walaalkeed isku aabbiyahoyen wiilku dhalay iyo walaalkeedii ay isku aabba ahayn wiilku dhalay waxaa la hormarinaya wiilkawalaalkeed isku aabbiyahoye ahayn wiilku dhalay baa la hormarinaya waa sidii dhaxalkaynu ku soo marray uun uma alcammu dabeetana waxaa ku xigaya adeer ayaa ku xigaya oo adeerka qudhiisaa sii kala baxayo oo adeerkii shaqiiqa ahaa ee behedisku aabbiyi hooye ahayni kii kale saasay u kala hormarayaan uma ibnuhu dabeetana wiilkiisa ayaa ku sii xigaya oo waxa weeye ibnulcam waa ayna adeerkii uma almuctiqu dabeetana waxaa imanaya kii uu xoreeyey kii uu xoreeyey ayaa imanaya oo haddii markii hore addoon ahayd oo uu xoreeyey oo kale isaga ayaa xilkeedii qaadayo guurinaya uma casabatuhu kaa uu xoreeyey casabadiisa kii uu xoreeyey ma jooge waa dhintay laakiin dadku dhalay baa jooga kuwaas ayaa mas-uul ka ah uma dabeetana muctiqu lmuctiq kii uu xoreeyey kii sii xoreeyey ayaa dabeetana imanaya uma casabatuhu muctiqa almuctiqa ah casabadiisii ayaa imanaysa taa macnaheedu waxa weeyaan haddii addoon ay ahaan jirtay mar oo la xoreeyey ciddii xoraysanay aanay waxba ka joogin kuwaasna mar hore addoomma ahaan jireen kuwa addoomma ahaan jira iyada xoreeyey kuwii sii xoreeyey ayaa imanaya wey macnaheedu uma alxaakimu dabeetana waxaa ku xigaya xaakimkii xaakimkii baa imanaya oo xaakimku waa waxaa loo jeedaa waa ninkii madaxda ahaa ee ummadda mas-uulka ka ahaa faasulطaanu waliyun man laa waliya lah sulطaanku waa weli cidda aan weli lahayn waa fii saxiix sunan الtirmidi ayuu ku sugan yahay sulطaankuna waxaa weeye imaamka acdamka ah ama imaamka weyn ama qudaada maxkamadaha joogta ee wakiilka isaga ka ah ama nuwaabtiisa qudaada kuway naaib ka sii dhigteen waa dadka markaa maamulka iyo madaxda ka ah ummadda ayaa waxay noqonayaan sulطaan loo jeeda dadka ummadda xukunta ayaa markaa meesha soo gelaya oo dadkaasaa weli ah waxaa marka aan saxnayn wadaadka fudud ee meelaha iska fadhiya reer baadiyaha ah ee inta loo keeno gabadh lala soo baxay odhanaya markaa ee weligii ma jooga gabadh la soo dhacay oo odhanaya markaa ee marka le war maxaad wax ku meerisay fasulطaanu waliyun man laa waliya lah sulطaanka ayaa weli u ah cidaan weli lahayn oo adugu ma sulطaan baa tahay wadaad yaroo miskiinoo meel fadhiyo oo aan reerkiisa mas-uuliyadiisa laga yaabo in maaragtay wax ka siiyihiin iska dhaaf ummadu inu xukumeen salda u haysta ma jiro mas-uulna maba aha qaadina ma aha oo maxkamad islaama xukumaya ummad qaadi u ana ma aha maxaan ku dhahdaa xil dawladeed uu hayo oo markaa uu dee ku maamulayana ma jirto waa nin iska fudud oo xoogaa un dhaqaalo yar iyo shilma la siinayo meesha u fadhiya lacag yar weeyaan marka kaasi salda sharciga ma haysto wuxuu meheriyey in ansixi maayaan wuxuu isagu meheriyey oo aan weligii bixin waxaa weeya wax ansaxaya maaha waayo wuxuu yidhi uma walaa yuzawiju axadun walaa yuzawiju ma guuriyo axadun axad ma guuriyo axadkaasoo minhum awliyadii ka mida dadkii bixinaya xaqa u lahaa wa hunaaka walxaal anna hunaaka meeshaana man axad uu joogo huwa isagu aqrab uga dhawaansho badan minhu kaa weliga ah yani wuxuu leeyahay axad guurin maayo haweenaydii oo dadkii la soo tirinayay haddii awliyada ahaa oo la soo taxay marka iyadoo meeshii mid qoftan dumara u dhowi uu joogo kii ka durugsanaa meherin maayo oo dee waxay noqonaysaaba dee maalan haddii akh iyo iyo cam meesha ay joogaan gabadha walaalkeed iyo adeerkeed hadday wada joogaan dee yaa u dhow oo xaqu leh walaalka xaqu leh adeerka markaa meesha iman maayo fain istawa naani fain istawa hadday sinaadaan inaani laba fi darajati darajada hadday ku sinaadaan wa axaduhumaa walxaal axaduhumaa midkoodna man axad uu yahay yudlii ku soo dhowaanaya gabadhii biabawayni laba waalid ugu soo dhowaanaya walaa akharuka keena biabin aabba ugu soo dhowaanaya falweliyu weligii man axad weeyaan yudlii soo dhowaaday biaabaweyni laba aabba ugu soo dhowaaday weeye ka meerinaya de waa walaalkii gabadhan waxaa la walaalaa raba midna waa walaalkeed ay isku aabbihoye yihiin midna waxa weeyaan waa walaalkeedii ay isku aabba ahaayeen markay caynkaa tahay oo darajadda waa siman yihiin waxaa laga rabaa sinaanta dee labadu waa isku dadko dhan aabba unbaa wada dhalay laakiin mid wuxuu ugu soo dhowaanayaa xagga hooyada oo quwatulqaraaba tanaa xoog badan midna xag aabbuunbu ku soo dhowaaday weligu waxa weeyaan gabadha meherinayaa ka isku aabbay hooye yihiin kaas ayaa ku soo dhowaaday oo kasii xoog badan labada fain istawayaa hadday sinaadaan oo waa laba walaalo oo qoftan gabadha ah ay isku aabbiye hooye yihiin falawlaa ka mudan an yuqadama in la hormariyo ka mudani waxa weeye asannuhumaa kooda da'da weyn wa aclamuhumaa kooda aqoonta badan wa awraacuhumaa kooda taqwo badan ee xaalmiirashada iyo dhowrsoonni badan labaduba dee waa laba qoftan u siman mid waliba waa weli oo hadduu guuriyo waa la ansaxayaa meerintiisu hadal malaa taas laakiin haddana haddii ay meesha joogaan waxaa markaa iska fiican oo awle ah in la hormariyo ka da'da weyn ama aqoonta badan saasoo kale ka wuxuunka kale ka mudan oo dee rasuulku xuwaysa iyo muxaysa iyo cabdiraxmaan binu sahli markii ay rasuulka u yimaadeen qadiyadii qasaamada ninkii yaraa rabay inuu hadlo kabir kabir buu yidhi kabir kabir yani ka weynahaadla weeyaan ka weyn marka qofka weyne inuu hadalka bilaabo la hormariyey labaduba dee hadalka xaq ay u leeyihiin masaladay ka hadlayaanna waa u siman yihiin laakiin rasuulku kii da'da weynaa buu yidhi ha bilaabo ka weyne ha hadlo waa ixtiraamka haddii islaamku uu siinayo dadku say kala hormarayaan fain zawaja hadduu guuriyo alaakharu ka kale hadduu guuriyo oo ka kale waakee yacni kaan isagu tilmaamaha la soo sheegay lahayn saxa waa ansaxaya mar haddii iyada qullidu ay fasaxdo oo ogolaatay oo dee iyadan sharci inay haysteen waxaa weeyaan oo u guuriyo kii laga maaragtay sifada wacnaa laakiin ay ku sinaayeen xagga derajada waa ansaxaya markaa meher guurkaas waa ansaxaya wain tashaaxaa hadday murmaan uqrica waa loo qori tuuraa dhexdooda oo qorituur baa loo ridaa anaa meherniya anaa meherniya gabadhii anaa bixinaya anaa bixinaya madaxa la isla galay markay caynkaa tahay siyaabaha haddii goor sharcigu wixii lagu siman yahay ee dadku ay ku siman yihiin waxyaabaha lagu kala saara waxaa ka mid a qorituurka waa lagu kala saaraa oo taynu dhaxalkaba ka soo hadallay marka qismada dhaxalka dadkii la geliyo oo meelihii ama xoolihii noocyadii ninba rabo inuu nooc dhulkii iyo jagooyinkii iyo daarihii iyo marka laisleekleekaysiiyo meelihii isleekleekaa la kala qiimqiimeeyo oo hadhow laga yaabo midkood inuu leh anugu halkaasaan nin walba yidhi halkaasaan rabaa dee mid kama kaxaysan jirine qorituur buu samayn jiray si uu markaa kaxaysanayo ille waa u siman yihiinna xaq bay wada leeyihiin mid waliba inay raacdo xaq bay u leedahay laakiin waxaa lagu kala saaray kaana nebiyu idaa araada safaran aqraca baynahumaa markaa qurcadu waa meelaha ay maaragtay sharciga tahay weeyaan wain zawaja hayru man wain zawaja hadduu guuriyo gabadhii hayru man mid hayrkii hadduu guuriyo kharajad ay soo baxday qurcatuhu qorituurkiisa kuu soo baxay kii aan ahayn hadduu guuriyo saxa aydan waa ansaxaya maaragtay guurka oo dee muranka unbaa keena in lagu kala saaree haddiiba inta qorituur dhacaba hadduu doono u kii kala guuriyo oo aan markaa dee wax isaa u dhacdo waxaa weeye la odhan maayo dee guurkani ma ansixin meherkani ma ansixin meherkii waa ansaxay oo wilaayadii qorigani ka tuuri maayo wilaayadii u lahaa xaq u lahaa qorituur ka ridi maayo wilaayadiisii ee qorituurkan wuxuu keenay sidee loo kala hormaray niman hadday ishaysaan waa dadadaa hormar unbay arrintaasi keentay ee maaha macnaheedu inaanay hadduu meheriye kii kale meherkii inaanay aanu ansaxaynin macnaheedu ma aha wuxuu yidhi wain kharaja alwaliyu wain kharaja hadduu baxo alwaliyu ninkii weliga ahaa can an yakuuna inuu ahaado weliyan weli inuu ahaado hadduu ka baxo bishayin shay uu kaga baxo shaygaasoo min almawaanici waxyaabihii mawaanicii diidayey ahaa mawaanicii almutaqadimati soo hormartay intaqalat ilwilaayatu wilaayaddii way guuraysaa ilaa man axad bay u guuraysaa bacdahu isaga ka dambeeya oo min alawliyaa'i dadkii xigtadiisa xigtada ahayd ee gabadha markaa dee xigtada u ahaa waasay u guuraysaa qofkii weliga ahaa wataynu soo sheegnado de waa inuu xor yahay oo taamu nadar yahay oo sifaad badan baa loo soo sheegay haddiiba markaa wilaayadii ay maanic meeshuu jiro waaba addoon oo kale qofkii qaraabadiisa ahaa qoftana waa qof xora wilaayadii ka guurtay oo qofkii markaa ka fogaa ee xorta ahaa buu u guurayaa wamataa dacat alxoratu wamataa markii dacat alxoratu qoftii xorada ahayd ay u yeedhato oo ay dalabto ilaa kuf'in qof u qalma oo kufkeeda ah lazimahu waxaa ku laazimaya taswiijuhaa guurinteedu laazim bay ku noqonaysaa qofkii weli ahaa ee fain cadalahaa hadduu diido oo meermeeriyo ay manacaha u manciyo qofkii weliga ahaa ciddii dalabtay hadduu u diido bayna yaday ilxaakim qofkii xaakimkaa hortiisa ou arrintaa diido aw mase kaana uu yahay weligii qaa'iban qof maqan uu yahay fii masaafati alqasri gaabinta masaafada salaadda loo gaabiyo masaafa lewuu ku maqan yahay aw amase kaana uu yahay qofkii weligaa muxriman qof muxrim oo ixraamkii u xidhan yahay ama cumro ama xaj zawajahaa gabadhii waxaa guuriya alxaakimu xaakimkii ayaa guuriya walaa tantaqilu wilaayatu wilaayadii ma guurto ee abcadi kii fogaa uma guurto wuxuu leeyahy halka kan xaaladaha markaa wilaayadii xaakimku meherinayo ayuu tilmaamaya wuxuu leeyahay waa sida madhaba shaaficiyadu ay qabaane waase la isku khilaaf baa iska taagane haddii haweenaydii horta ay dalabto ay nin heshiiyaan oo ninkii soo doono waxaa laasimkaa qofkii weliga ahaa inuu gabadhi bixiyo oo falaa tacduluuhunna cadliga oo mancinta ah oo qofkii dalbay gabadhan soo doonay oo kufiga u ahaa waxaa weeye ma bannaana in loo diido hadduu diidana dee maxkamaddii baa laga yeelaya maxaad ku diidan tahay waxaa hadduu wax muctabara sheego waa la eegaya dee wilaayadiisii baa sharci ah haddii keena taladii waa laga xayuubinaya rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuu ka dhigay arrintaas oo had iyo goor dadku mararka qaarkood iyagoo aan eegayn qofkan sida ugu qalmo gabadha tan aan eegaynin laakiin eegaya lxejeclo oo muxuu hayaa maxaa geelaad bixinaysaa maxaad haysaa gorgortan iyo arrimo noocaasa ayaa marka hore dee waxbaa laga yaaba marka hore in gashanka lagu dhufto marka la arko ninkani inaanu waxba saasahaynin oo laga yaaba inuu dee biilkiisaba iska wadwadan karo oo nin xoolo ka muuq hanti badan ka muuqata aanu ahayn marka horeba maaragtay in la la fiijiyo la aydhiyaaba dhici karta rasuulkuna wuxuu yidhi ataakum man tardawna diinahu wa amaanatahu fazawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun wa fasaadun kabiir ayaa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadduu idin yimaado qof aad diintiisa iyo ammaanadiisa aad ka raalli tihiin u guuriya lama odhanin haddaad dhaqaalihiisa ka raalli tihiin oo in jeeb fiican u yahay dhalashadiisa haddaad ka raalli tihiin oo qabiil fiican uu ka dhashay waxyaabaha idima odhanin laakiin waxaa sharcigu leeyahay qof aad diintiisa ka raalli tihiin iyo ammaanadiisa u guuriya haddii aydinaan saa yeelinna waxaa aanaysa fitno iyo fasaad weyn ba ahaanaysa buu rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana saa u sheegadoo waxyaabaha dee mujtamaceenna ka muuqda oo markii gabadhii dadkii ay og yihiin xoole in lagu xidhayo oo la doonayo in qofkii haddii aanu xoola bixin aan loo guurinaynin oo marka horeba la odhanaya maxaad keenaysaa ama su'aalashaduba curfiga uu noqday haddiiba aad su'aalato oo taa gabadhii hallay siiyo mashruucba mashruuc iska furan uu yahadoo iska maaragtay bilcurfi itifaaqahoo xoole inaad bixinayso lagu yeelanayo arrintaas waxa weeyaan waxaa ka dhashay markaa waxa la yidhaahdo dhac in lala baxo maxaa waxoo lay weydiin maan la baxo fasaadku halkaasuu noqday markaasaa khalwadaa iyo hadday doonto zina inay iska dhacdaa dhici karta khalwadaa la ysku raacayo meher aan saxnayn oo wadaad meel fadhiya oo kaynu ka hadlaynay hadda wadaadkaa fudud ee gebigiisu isaga boqolka kun ee shilin jooga le intaasuu diintii dhammaan ku iibsaday oo wax ku meerinaya waxaan saxahayn waxaa weeye marka dhibaatadaas oo dhan baa ka timi saas darteed ma bannaana qofkii qof muslim ah oo diin leh oo gabadhaa munaasib u ah oo xilkeeda qaadi kara qofkii u yimaada ee soo doona in loo diida waa mamnuuc wilaayadii marka hadduu diido maxay noqonaysaa wilaayadii waa laga xayuubinaya hadduu aa bixin maayo ay u joojin mayso shareecada kala wareegaysa xukunka ma weligii abcadkaabaa markaa meherinaya mise xaakimkii shaaficiyadu marka waxay dhahan xaakimkaa meherinaya oo xaggaasi u wareegaysaa oo markaad wadcigeennan la eego taasaba iska fiican taadoo dee waxaa weeye xaakimkii ciidana tixraac maleh dabagal ma leh laakiin haddii uu mid adeerkii bixiyo haddii walaalkii diiday dee halkaa reerkaa isku mashicin reerkaas madaxu isla galeen laakiin waxaa la leeyahy wilaayadii tartiibteeda ku socotaadoo dee waa in ciddii ku xigtay un markaa meherisaa wilaayadii qaadataa oo taladii bixisaa waayahay wuxuu yidhi wuxuu kaloo ka hadlaya haddii ay maqan tahay hadduu maqan yahay weligii masaafat alqasr amase uu yahay muxrim uu yahay xaakimkii baan meerinaya adugu wilaayadii horta haddii uu maqan yahay maqnaanshahaasay ka hadlaanoo inay waxaa la yidhahdaa hayba munqaica ayaa jirta waxa la yhahda hayba munqaica oo qaybadaa munqaica waxay leeyihiin masalan waxa weeyaan inuu qofkaas walaaqda haddii la diro aanay ka imanaynin oo ama warqadaas aanay gaadhaynin amase jawaab baan meesha laga heli ku maqan yahay waxay kaloo ku dabdiyaan sanadkii dadka ka imanayaaba inay waxaa laga yaaba sanadkii hal mar uun meesha in laga yimaado marka taas baa waxaa layahay hayba munqaطica haybada noocaas oo kale ah dee qofkii dumar ahayd ee guurka la soo doonay ee qofkii kufrigeeda uu joogo nin sanad iska maqan sanad hal mar la arki doono intaana warkiisa haddii raadi aan la helaynin waxaa weeyaan loo joojin maayo waa in la yihahda mar hadduu maqan yahay dee waxaa weeye xaakimkii inuu hawshii la wareego ama ay noqoto inuu la wareego dadkii dee qaraabadii kale ee weligii u dhowaa ee kaa maqan mooye raggii kale meesha joogay inay xilkii la wareegaan bay noqonaysa waa marka dee haybadu ay tahay haybada noocaas laakiin hadda waxaad mooddaa sida caalamku de iskuba xidhan yahay masaafat ulqasr waxay la tahay aan waxba weyn ahayne cibradu waxa weeye un qofkan in xogtiisa la heli karo oo gabadhi hadda dee telefoonna wax walbaa la isku helaya ninka xogtiisa waa la hayaa waxaa laga yaaba baadiyaha hadda ninka jira iyo ninka ameerika jooga ka ameerikaaba hadda inoo dhowba oo dee telefoonka baa lagu hadlay war gabadhi baan rabnaaba inaad wilaayadii noo soo wareejiso hadna siisid marka waxa weeyaan dee halkaasaa warkiisa la heli karaa inuu arrintii aqbalay iyo aanu aqbalsanayn hadafkuna waxa weeye gabadhi in la bixiyo la ogolaadayo inuu diidan yahay anuu gabadhi bixin maayo idaaya walaayadanka soo wareejin maayo ninkaa uma ogoli iyo mee waan ogolaayo hebel baan wakiil ka dhigtay taasi marka macnaheedu waxa weeyaan waa shay la ogaan karo waa muctabar marka waa la ictibaarinaya sharcigu waa ilaalinaya mar haddii maqaasidu shareeca dee wixii in la helo unbaa uu ahaa oo raalli ahaanshihiisa iyo diidmadiisa tiina siday ku suura gelayso telefonkii baa lagu helaya warkiisa marka waxba hadda masaafatu qasri in lagu xidha maaha in uun la ogaado oo la heli karo ayuunba asala waayo wuxuu leeyahay dee markaa haybadaas dheer loo joojin maayo marka kuwaas raba inay raba la baxayaan weligii baa maqan waxay rabaan inay dabagediyaan oo kitaab fiqiga ku taal la heli maayo idaa guyiba alweliyu weligii haddii la tagsiiyo la maqnaysiiyo mele ku taala male hadduu maqan yahay oo aanu jooginoo dee aan la helaynin waa masalo laakiin adugu hadda waa dhacday waad ka kaxaysa weligii weligii ma maqnaa waa joogaa waad ka dhacday marka meelay kugu bannanaanayso la heli maayo laa nikaaxa ilaa biweliyin washaahidiya caddi waa ka rasuul wain qaaba hadduu maqnaado weligii ilaa duuni masaafati alqasri salaad in laga gaabiyo wax ka sokeeya hadduu ku maqan yahayna lam tusawaj la guurin maayo ilaa biidni idankiisa mooyaane oo dee taa macnaheedu waxaa weeye masaafadaa waxaa mutawaqaco de inuu waa dhow yaha waa iska imanaya wax la heli kara warkiisa ninka intaa masaafatu qasriga salaad in laga gaabiyo sideed iyo afartan mayl iyo ama dee intaasubaa taqriban odhan jireen waxa weeyaan waa masaafo aad u yar wixii ka sokeeya intaas say yidhaahdaan laakiin waxa weeye cibradu ujeeddadu waxa weeye masaafado keliya ma ahe waxay unuga jeedaan intaa waa lagu heli karaa markii warkiisa wayajuuzu lilweliyi wayajuuzu waxaa bannaan lilweliyi weligii waxaa u bannaan an yuwakila inuu wakiisho bitaswiijihaa yacni guurinteedii inuu wakiisho cid u wakiisho ayaa bannaan walaa yajuusu ma bannaana an yuwakila inuu wakiisho ilaa man mid mooyaane yajuusu uu bannaan yahay an yakuuna weliyan weli inuu noqdo miduu bannaan yahay mooyaane mid kale ma wakiilan karo oo wakaalashaduna waa shay bannaanoo dee waxaa weeye qofkii meelaha ku maqnaa ee telefoonka lagula xidhiidhay gabadhii waan bixiyey oo waa siinba iga tahay cid buu soo wakiilanaya oo leeyahy hebel markaa hawshii hebel baa weli xilkii aan u dhiibay gabadhii ha meeriyo wilaayadiisaan ku wareejiyey iska bannaanta kaasaa markaa maqaamkii weliga fadhiya raggaada yurub iyo maraykanka maqan intaa gabdhaha bixinaya dee waxaa weeye maaha in mikrofoonka inta la fadhiista la yidhaha telefoonka ha waa ma fadhidaan haa habataasi maaha sax laakiin wakaalad buu soo bixinaya wakiil buu samaysanayaa cid buu xilka u dhiibaya ciddaas baa waxay noqonaysaa kuwa marka iyagu hawshii maamulaya waaye wuxuu hi ninkaa marka xilka loo dhiibaya ee wakiilka laga dhiganayaana waa inuu yahay qof weli noqon kara oo isaga qudhiisu nin maaragtay de shuruudihii laga heli karo waa inuu yahay walizawji waxaa u sugan ninkii zawjkaah ee wax guursanayeyna an yuwakila inuu wakiisho fi lqabuuli aqbalitaanka man axadun u wakiisho yajuuzu uu bannaan yahay an yaqbala nikaaxa nikaax inuu u aqbalo linafsihi naftiisa walow cabdan walow kaana haba ahaado qofkaa la wakiilanayaa cabdan addoon ba ha ahaadee yacni qof ee wakaalashadu labada daraf way ka ansaxaysaa oo rasuulku abaa raafic buu u wakiishay taswiij maymuuna gabadhii loodhanayey waa markaa wax sugan weeyaan midda kale waa caqdi mucaawado ahoo caqdi markaa dee mucaawado wax laisdhaafsanayo oo tawkiilku markaa wuu ku ansaxaa de waa tanu baacba ku soo marray waxaa weeye markaa ninkii booskii ninka inuu cid kale isna wakiisho oo gabadhii meeshay joogtay weligeedina joogay isagiina ka maqan yahay oo kale maalan oo ninkii wax mehersanayay baa maqan gabadhii iyo weligeedina meeshay joogaan inuu nin markaa idha war hebelow ii guddoon oo adaa wakiiligaa oo markaa isagu niyaaba uu hebelow fulaana uu wakiil ka yahay inuu u aqbalo oo ijaab iyo qabuulku markuu dhacayo dee uu qabuulkii halkaa kala yimaado iyana way bannaantay weliba kaas haddoona cabdi haado waayo cabdigu dee qabuulku waa ridi karaya waaye waana qof dee isaga naftiisu marka hore wax aqbali karo wax guursan kara saas kale walaysa lilwaliyi walaa lilwakiili walaysa lilwaliyi weliga uma sugna walaa lilwakiili wakiilkii doona iyo wakiil toona an yuujiba nikaaxa nikaaxii inuu waajibiyo linafsihi naftiisa inuu waajibiyo oo macnaha dee ijaabka xaggiisa u rido waxu bannaan ma aha ee falow araada hadduu doono waliyuhaa weligeedu hadduu doono an yatasawajaha inuu guursado wadaalika tusaaluka ibnulcammi gabadha in adeerkeed weeye isagaana weli waa inuu guursadana wuu rabaa fawada alcaqda caqdiga wuu tafwiidiyaayo cid kale ayuu markaa u tala saartaa fawada alcaqda caqdiga wuu tafwiidiyaa ilaa ibni cammin in adeer kale oo fii darajatihi ah ayuu markaa xilka u dhiibaayo tasarrufka wuu yaani u oggolaadaa fain fuqida ka hadila waayana falqaadi qaadigu markaa tafwiid iyo tala saarashada xaggeeda u ridaa macnaa waxa weeyaa ninkii dee maaragtay la wakiishay inuu hawshii isagu iska maamusho ma aha iyo kii weliga laga dhigta toona weligii toona oo weligii maalan waxaa dhici karta weliga naftiisu gabadhan weliga waana gayaanoo waa guursan karaa gabadhi waa in adeerkeed waana guursan karaa isagaa baana weli u ah marka inuu isagu isku rido oo yidhahdo maaragtay hablaayadan weliga u ahaa waan u mehershay waana guddoontay yaa oo halkaa hawsha iska maamusho wax saxa maaha laakiin muxuu samaynaya haddii raba gabadhii inuu guursado in adeerka u ahaa in adeertii ahayd ee isagu weligiisa oo isagu bixinayey mid kaloo ilmaadeeryihin oo isku siman yihin buu gabadhii ii guuri gabadhii gabadhii iyada ahayd oo ku siman hawshay maaragtay waa isla leenahay waxaad yeeshaa xilkaadaan kuu daaye ugu meheli taas waa qodob haddaan kaas jirinna qaadigoona qaadiyow gabadhii aan weliga ka ahaa een mas-uulka aha xilkeeda adaan kuu soo wareejiyey igu meheri saasay noqonaysa oo dee markaa iijaabkii isagu naftiisa ku ridi maayo walaysa liaxadin waa kalkan wuxuu yidhi walaysa liaxadin axad uma sugnaa an yatawallaa inuu tawalliyo oo maamulo aliijaaba iyo walqabuula fii nikaaxin waaxid nikax keliya ila aljadda awow mooyaane fii taswiiji guurin binti ibnihi wiilkiisa gabadhuu dhalay bibni ibnihi wiilkiisu wiilku dhalay u guurinaya mooyaane wuxuu leeyahay qof weli ahi uma bannaana iijaab iyo qabuul oo zawajtuka waan kuu guuriyey iyo qabaltu waan aqbalay inuu naftiisa ku wada rido wax bannaan maaha laakiin ciday u bannaantahay baa jirta awow weeye awowgii waxaa halkan jooga wiil iyo gabadh oo gabadhana wiilkiisii baa dhalay oo aan dhintay maxaan ku dhahdaa ee waxaa la yidhaahdo wiilkana wiilkiisii baa dhalay labaduba dee isagaa weli ka ah labadana awowgu u yahay labaduna waxa weeyaan dee waa laba ilma adeera oo isguursan karaan sharciguna waa gurya marka caynkaa tahay dee way iska bannaantay marka inuu rido iijaab iyo qabuulkaba inuu rido oo zawajtu ibnata ibni haadi libni ibni haadi baan u guuriyey waxaan u guuriyey wiilkay ee gabadhan wiilkaygu dhalay ayaan waxaan u guuriyey wiilkaygii wiilkanu dhalay baan u guuriyey dabeetana uu yidhaahdo qabiltu lahu arrintaana waanu aqbalay wadaalika maaragtay waanu aqbalay buu odhanaya marka qaabkaasoo kale waa iska dhici karaa waa iska dhici karaa haddii masalan dee isagu hawshii uu labada tarafba tawaliyayo oo maamulayo waxa iska maaragtay oo dee loo xil saartay oo inankiiba dee odhaya aqbal oo saasoo kale maqanba waa iska dhici karaa uma alwaliyu calaa qismayni uma alwaliyu weligii calaa qismayn laba qaybood ayuu ahaaday mujbirun weli mujbirahoo wax khasba iyo wakayru mujbirin midaan wax khasbin falmujbiru ka mujbirka huwa isagoo alaabo aabbo weeye waljaddu awow weeye khaasatan gaar ahaan fii taswiijiilbikri gabadhii bikriga ahayd guurinteeda faqad oo keliya waaye wakadaa waxaa kula mid a asayidu sayidkii baa kula mida fii amatihi fii nikaaxi amatihi addoontiisa guurinteeda mutlaqana xaalay tahay midaan la kala qaadin ama ha yaraate amase ha weynaate weligii laba u qaybshadoo way lahay weli mujbir iyo mid aan mujbir ahayn marka mujbir waxaa noqda uun aabbe iyo awow unbaa weligaa maarag isagu idan la'aan iskaga meheriye gabadha waa aabba iyo awow weeyaan ama sayid addoontiisi markaa guurinaya addoontaasi mutlaqan wuxuu uga jeeda ama ha yaraata ama ha weynaato wa macna almujbiru weliga mujbirkaa macnihiisu waxa weeye anna lahu wuxuu leeyahay an yusawijaha inuu u guuriyo gabadhii min kufrin cid u kufa u dhiganta bikayri ridaaha raalli ahaanshaheeda kayrkeed inuu ku guuriyo ayuu leeyahay kaas ayaa mujbir la yidhaahdaa wa hayruulmujbir yacni ka mujbirkaa kayrkiina laa yusawiju ma guuriyo ilaa biridaahaa raalli ahaanshaheeda mooyaane iyo waidnihaa idankeeda mooyaane wax kale kuma guuriyo famataa kaanat markay tahay bikran gabadh yar ay tahay waan hore loo guursan jaaza lilabi aabba waxaa u bannaan aw mase aljaddi awow waxaa u bannaan taswiijuhaa gabadhaa inuu guuriyo bikayri idnihaa idankeeda la'aanteed inuu ku guuriyo ayaa bannaan buu leeyahay masalada halkan waa masale khilaaf ku jiro oo waxaa weeyaan guurinta gabadhan la guurinayo weligii mid baa la yidhahda weli mujbirahoo shaaficiyadu waxay leeyihin haddii ay tahay ay bikriba tahay oo aanay hore u guursan ama ha yaraato ama yaana yaraanne haddayba bikri tahay waxa weeye aabbe uu iska bixin kara waa guurin kara isagoon talaba ka qaadan awowguna waa sidoo kale laakiin qowlkaas waa daciif oo marka hore sorta yada mid waa la isku waafaqsan yahaadoo hadday tahay sayid mid hore loo guursaday ay tahay waa ijmaac muslimiinta xaggeeda in aan la guurinayn ilaa idankeeda la qaadan mooyaane oo fataawada ibnu taymiya mujalladka labaiy soddonaad safxad sagaalas donba ku keenay xadiidka khansa iyo adilla badan bay leedahay oo aabbaheed intuu guuriyey iyadoo sayib oo carmar ah arrintaasay diiddey fa aatat rasuula allahi sala allahu alay waslam rasulka ay u timi fa radda nikaaxaha guurkeedii wuu celiyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh taas waa tii carmarkayd hore loo guursaday waxaa kaloo taa la mid ah bikrigii baaliga ahi gabadhan waa gabadh qaangaadh ah waana maxaan ku dhahdaa oo qaangaadh bay noqotay waana bikri hore looma guursan iyana waa kula mid oo raalli ahaansho inay qofkan raalli ka noqotaa rida rida almar'ati waa shard min shuruudi nikaax shuruudda nikaax waxaa ka mida welibaa ka mida waxaa ka mida raalli ahaanshaha qofka dumar ee la guursanayo ninkan ay ka raalli tahay oo oggolaatay baa shuruuddii ka mida marka waxa weeyaan sida saxiixa ah waxa weeye inaanay mehersamaynin inuu aabba gabadhiisii qaangaadhka ahayd haddaan iyadu raalli ku noqon uu yidhaahdo hebel baan kugu meheriyey waa saxa maaha ansixina mayso mar haddaan raalli ku ahayn xadiidka ibnu cabbaas baa u daliilo anna jaariyatan bikran gabadha bikri aan hore loo guursan ayaa aatat nebiya sal alla alay slm u timi fadakarad lahu waxay u sheegtay anna abaaha zawajaha wahiya kaarihatun aabbaheed baa guuriyey iyadoo kahanaysa fakhayaraha nebiyu sal l khiyaar buu siiyey door haddii aad doonto raayigii aabbaha baad ogolaan haddaad doontana waxba kama jira warkaas abu daawud baa xadidka wana xadis saxiixa sida raajixa marka waxooga waa meelaha mashaahib ka yimaado oo shaaficiyada hadii gole dee qolyahan hadda odayaashan maaragtay gabdhaha khasbaya xoogaa uun maaragtay shan iyo toban halaagta loo keeno gabadhii nin markaa ugu daro oo la jafayo oo la cayadhayo loo xaraynayo oo le ducaa iyo hagaarkaa dooro haddii kale waxaa weeye saad soo noqoto geeli baa u muuqda markaa danta gabadhay shaqadeeda ma shaqadeedsa ma waxaas waa mashaakil hadday raalli noqoto aabbaheed ra'yigeeda qaato waxa dhibaataa ma laha laakiin khasabkan iyo waxaan la wado wax shareeca islaam ku bannaan maaha meerna ansixi maayo laakina yundabu waxaa la sumeeyey buu yidhi isti'daanu lbaaligati tii baaliqada ahayd in idan la weyddiisto ayaa la sumeeyey waidnuhaa idankeeduna assukuutu aamusnaan weeyaan oo halkaa wuxuu ka soo reeyey wembaabul istixbaab buu ka dhigay in war la weyddiiyo laakiin sidaa raajixa waa waajib in taleeda la qaato haddii kaana guurka ansixi maayo wabillahi رحمه الله تعالى وأما الثيب العاقلة فلا يزوجها أحد إلا بإذنها وأما الثيب tii carmalka ahayd ee alcaaqilatu caaqilada ahayd ee يعني ميرك قبتي فلا يزوجها أحد أحد مقوريو إلا بإذنها إذن كيدا مويانا عيد مقورين كرتو أولياء الأمور كيدها بعد البلوغ كان قال كيدا بدي باللفظ يعني نطقي أيها لو قوريا سواء وحاسمان الأبو aabba ay arrintaa ku siman iyo waljaddu iyo wakayruhumaa labada waxaan ahayn waayo wuxuu leeyahy halka kan waatuu ka soo yar hadlayey ee iidaanka iyo wixii ku saabsanaa baaliqaddii qoftii qaangaadhkeeduu ka soo hadlay khilaafkeedana waynu soo taabannay ma la khasbaya mise la khasbi maayo oo ninkii maaragtay ma iska meherin kara idan la'aan sida raajixa waxaa weeye inaan gabadhii hadday baaliq tahay oo qaangaadh tahay oo bikri ay tahay inaanay bannaanayn idaan laani lama heriyo caaqil tii ayibkahayda caaqiladdahayd iyada xaalkeedu muxuu noqonayaa haddii ay sayib tahay oo caaqilad tahay oo hore ay u guursatay oo maxaanku dhahay qaangaadhna ay tahay idan la'aan cid guurin mayso idan la'aan wax guurinaya ma jiro oo lama oggola waana sida maxaanku dhahdaa laysku waafaqsan yahay meeshan bilafdi uu leeyahay wuxuu ka wadaa yacanii eray ka soo fulaya xaggeeda oo waxaan ku fillayn maalan dee idnuhaa samaatuhaa baa la soo yirtiyey ama sukuut hadday gabadh baaliqada tahay laakiin iyadu lafdi baa la rabaa oo inay ishaaro madaxa taa ninkaasaan ninkaasaannu ku siinay maqaa madaxay gudhinsa iyo maxaan ku dhahdaa aamusnaan iyo waxaa lagama rabo marka waxa weeyaan waxaa lagu meeriya iyada lafdi inay la timaado asayibu axaqu binafsiha min waliyiha marka ikhtiyaarka zawjka doorashadiisa iyo haddii loo doorto idanka ay bixinayso leedahay arrintaa ninkaa balada ay weydiiseen waan oggolaaday halla hawshaa la dhammeeyo marka hadal way la timaada oo laa tunkaxu lbikru xataa tustaadan walaa tunkaxu alayimu xataa tustaman tustaamar istiidaanku waa gabadhi in la yidhaahdo hebel baa ku soo doonay ninka hebel hebel la yidhaha ku soo doonay waa nin jeebkiisa dhaqaalihiisu caynkaa iyo waxoogaa hanti bu haystaa waa nin kugu filan waa caynkaa waa caynkaa waa tilmaama laga bixiyo da iska aamusta marka iyada hawsha waa dhantay istiidaanku macnaheedu waa caynkaa istimaarkuna waa inay iyadu talada yeelata oo marka dee lagala tashado bal saasaanu dabacsannahay maxaa kuu muuqda ay taha may anugu akhrintaas shaqo kuma lihi ninkaad aniga igala hadlaysaan qofkaad arrintaa u waddeen miyi ama hadda aad arrintaas soo jeediseen waan idinku waay oo talada waan aqbalay marka amarka iyadaa bixinaysa oggolaanshaha fasaxa waa carmalkii markaa tii hore loo guursaday idan la'aan markaa lama meherin karo oo ama aabbahaad ilawaatay kale la kala reebo aabba iyo awow weliyulmujib bay ka dhigeen tii buu markaa ka ixtiraazaya wa amaa qabla albuluuqi falaa tuzawiju aslan wa amaa qabla albuluuq gaangaadh ka hor waa sayibkii weli ku jiraa falaa tusawaju lama guuriyo aslan aslahaan lama guuriyo oo qaadina guurin maayo cid kaleena guurin mayso waayo idankeedii baan muctabar ahayn bay leeyihin oo waa tii sayibad ahayd ee arma yarayd ean qaan gaadhin waxaanu soo ogaannay oo aynu yar taabannay fuqahadu inay isku waafaqsan yihiin qoftu hadday gabadh yar tahay oo bikri oo yar oo aan gaadhin maxaan ku dhahay buluuq aan gaadhin iyadoo waa la isku waafaqsan yahay inuu aabbaheed ama awgeed uu guurinayo oo uu bixinayo arrintaas waxaad mooddaa inaanay khilaaf lahayn oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abubakar caaisha iyadoo yar buu siiyey cali bna abi taalib naftiisu gabadhiisi iyadoo yar buu meher bixiyey oo guuriyey markaa siqarka naftiisa yaraanshaha qofkan uu yar yahay ayaa sababulxajri ah waa sababta wax lagu sharo binnas iyo walijmaac intaba saa darteed waxa weeyaan manaadulijbaarku waa siqarka mar haddii qofkii aanu tala bixin karaynin oo idan meeshii aanu jiri karayn mar hadday yar tahay idan ma bixin karto oo idankii ma joogo oo dawr ay tala bixiso iyo wax garata male markaa waa loo la maamulaya gabadhii yarayd markaa aan qaan gaadhin ee bikrigahayd waa la bixinaya iskuma khilaafsana waa xadiidka laa tunkaxu bikru xataa tusta'dan waxay ku xambaarayaan qoftaa dee bikriga baaliqada ah marka hadda wax macno ig leedahay ma jirto in la yidhaahdo tii maaragtay sayibka ahayd la guurin maayo qabla albuluuq dee markaa munaasibba maa mar haddiiba dee tii bikriga ahaydba la bixinayo oo aan aanay joogin waxa la yidhaahdo masalan idan aanay lahayn tan qudheeda waxa lagu cilaynaya aynan idan lahayn isdiidi maayaan labadaa midna dee waxa weeye labadaba waa la bixin karaa oo waalidkii isaga ayaa bixinaya mar haddii aanay joogin waxa la yidhaahdo garashadii iyo qaangaadhnimadii iyo maaragtay siqar meel hadduu meesha joogo wain kaanat majnuunatan wain kaanat hadday tahay sayibkii majnuunatan mid waalan hadday tahay sagiiratan yar zawajahaa waa guuriyaa alabu aabbihi aw iljaddu ama awowgii aw amse kabiiratan ay tahay zawajahaa waxa guuriya alabu aabbihi aw iljaddu ama awowgii aw alxaakimu ama xaakimkii sayib weeye waa carmal waana waalan tahay waana yar tahay aabbe iyo awow baa shaqo ku leh hadday weyn tahayna xaakimkuna waa soo gelaya meesha aabbe iyo awow iyo xaakimkii intuba mar hadday gabadh weyn tahay oo bakri ah laakiin waalan waa la guurinaya laakiin alxaakimu xaakimkii yusawijuhaa wuu guurinayaa ee carmalkii waalayd lilxaajati baahida ay nin u baahan tahay buu ku guurinayaa sababteed walabu aabbe iyo waljaddu awow yusawijuhaa yacni way guurinayaan lilxaajati baahi ayuu u guuriyaa awowgii ama aabbe iyo walmaslaxati maslaxadiiyo danta ayuu guuriyaa wuxuu leeyahy halkan wuxuu ka hadlayaa haddii masalan ay tahay waa qof waalan oo carmal ah xaakimkii inuu guuriya waa loo oggolaaday waana xaajo hadday nin u baahan tahay qoftii carmalkaydee waallayd baa nin u baahan xaajadu marka waa saas waa la guurinaya wayna nin doonaysa see loo garanaya waxay ku leeyihin de haddii la arko uun laga fahmo inay ragga xaggiisa isaga yar iliilanayso ama sheeko guurba ay soo qaadayso ka warramayso guurka iyo sheekada ay ku dhex jirto ila qofka waala waxbaa ka soo baxaye marka waa la fahmi karaa waxaa la leeyahy qoftani waa waa lagu je waa hawlay rabtaa guure marka waa rabtaa ha loo guuriyo aabbaha iyo awowguna waxay intaa la dheeriyiin xagga maslaxadda oo mararka qaarkood dee maslaxa ayaa loo guurinay maslaxadu waa min maqaasid shariica oo masaalixda zawjada haweeneyda zawjadeeda iyo zawjka maslaxadiisa in la ilaaliyo sharciga sugaya maslaxada ku jiri karta waxay noqon kartaa nafaqadii oo kale iyo qoftan waxayay u baahanaysaa oo xilkeedii maamula nin markaa isagu iska rabaa dilaayo dee in maslaxadii nafaqa iyo meher baa la siinayaado nafaqa biil baa la siinayaado maslaxa ugu jirta waxaso dhan waxba yahay ninba rabine haddii nin iska rabaa uu jiro waxa weeyaan dee maslaxaan waa loogu guurinaya walaa yalzamu asayidu staamahmiya walaa yalzamu laazim kuma aha asayida sayidkii waajib kuma aha taswiijulamati addoon guurinteed iyo walmukaatabati tii la kitaabeeyey laga sugayey inay wax iska bixiso si loo xoreeyo wain talabataa haba dalbeena yani wuxuu leeyahy haddii maalan